أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi araxmaan araxiim halkani waa idaacadda islaamiga andalus oo aad si toosa ugala socotaan xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo caawa aan idinkugu helno qodobo ay ka mid yihiin inshaa allah ciidamada mujaahidiinta oo galabta madaafiic ku garaacay xarunta madaxtooyada maamulka shahaadala dirarka ah ee koonfur galbeed ee magaalada baydhabo oo ay ka socotay xafladda caleemasaarka aadan madoobe wararkii ugu dembeeyey iyo khasaaraha ka dhashay weerarkaas ayaan caawo idiin haynaa maxaad ka taqaanaan magaalo oomane ka soo bilaabatay oo ka tirsan wilaayada shabeellaha dhexe haddana dadkeedu ay barwaaqo dhex muquuranayaan warbixin ayaan caawa idinkaga haynaa warbaahinta ugu afka dheer dalka faransiiska oo tebisay in magaalada berbera uu ka socdo dhismaha saldhig weyn oo ay si wada jir ah u adeegsan doonaan ciidamada maraykanka iyo kuwa yuhuudda barnaamijkaha ayaad ku maqli doontaan mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin oo go'doomiyey saldhig ku yaalla waddanka maali oo ay ku sugnaayeen calooshoodu shaqaystayaal ruush ah qodobada kale ee barnaamijka caawa aan idinkugu heenana waxaa ka mid ah wilaayada islaamiga ah ee mudug iyo waxgaradka wilaayada gobolka oo kulan soo idlaystay munaasabaddii gebagabada bayaan ka soo baxay iyo kelimaadkii laga jeediyey ayaad caawa maqli doontaan qodobadaas iyo kuwo kale iyo wixii nagu soo kordha ayaad maqli doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka waa habeennimo talaadaha taariikhduna ay ku beegan tahay labiyo labaatanka bisha muxaram sannadka kun afar boqol afartan iyo siddeed hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan ciidamada mujaahidiinta ah ayaa galabta madaafiic ku garaacay xarunta madaxtooyada maamulka shahaadala dirarka ee isku magacaabay koonfur galbeed ee magaalada baydhabo taas oo ay ka socotay xafladda caleemasaarka murtad aadan madoobe xilli halkaasi ay ku sugnaayeen madaxda ugu sarraysa murtadiinta sida xasan gurguurte iyo ra-iisul wasaarihiisa xamse cabdibarre haddaba qodobkaas iyo kuwo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxmed oo aalaaba xubintaasi inoo soo diyaarin jiray waad mahadsan tahay walaalka cabdi wahaab xubinteenna waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta faafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka gudmaraynaa ciidamada mujaahidiintu waxay galabta madaafiic ku garaaceen xarunta madaxtooyada maamulka koonfur galbeed ee magaalada baydhaba oo ay ka socotay caleymasaarka murtad aadan madoobe khasaaraha horudhaca waa bakhtiga saddex isugu jirta laba etoobiyaan ah iyo hal murtad dhaawacu waa saddex murtad gubashaduna waa afar gaari oo noocyada raaxada ah oo ay lahaayeen mas-uuliyiinta ka qaybgalaysay xafladda caleemasaarka aadan madoobe sidoo kale waxay ciidamada mujaahidiintu qarax ay ka fuliyeen duleedka magaalada baydhaba ay la eegteen gaari uu watay abaanduulaha guutada sideedaad ee maleeshaadka riddada murtadka lagu magacaabo axmed dheere qaraxaasi waxaa ku dhintay laba askari oo ahaa ilaalada sarkaalkan halka ay ku dhaawacmeen saddex askari oo kale waxaana uu burbur soo gaaray gaariga qaraxa lala eegtay waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid a mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa garoonka diyaaradaha berbera oo maraykanka imaaraadka iyo yuhuuddu ka dhigteen saldhig milatari wargeyska caalamiga ah ee ka soo baxa dalka faransiiska ee limonde ayaa warbixin hor leh oo uu baahiyey maanta ku sheegay in magaalada berbera uu si qarsoodi ah uga socdo dhismaha saldhig milatari oo ay hormuud ka tahay imaaraadka carabta saldhiggan oo warbixintu sheegtay in loo qorsheeyey inay wada isticmaalaan imaaraadka carabta maraykanka iyo yuhuudda ayuu si gaar ah dhismihiisu uga socdaa garoonka diyaaradaha oo qiyaastii toddoba kilomitir u jira bartamaha magaalada berbera kaasi oo loo bedelayo xarun ciidan sida uu wargeysku xusay dhismahan ayaa ku soo beegmay aqoonsigii yuhuudda ee maamulka shaadaladirirka somalilan ee lix iyo labaatankii disembar labada kun shan iyo labaatan kaas oo ajandihiisu ahaa sidii sahaynadu u heli lahayd saldhig istaraatiiji ah oo ku yaal gacanka cadmeed sawiro dayax gacmeed oo uu falanqeeyey wargeyska lemonde ayaa muujinayaa shaqooyin qodis ah oo aad u ballaaran oo ka socota ugu yaraan saddex goobood oo koonfur ka xiga dhabbaha diyaaradaha intii u dhexaysay oktoobar labada kun shan iyo labaatan iyo maarso ugu yaraan siddeed iyo toban god oo kuwa dheer ah ayaa laga qoday ciidda bacaadka ah intii u dhexaysay oktoobar labada kun shan iyo labaatan iyo maarso ayuu yidhi wargeysku isagoo falanqaynaya sawirada uu qaaday dayax gacmeedku sidoo kale ilo amni oo yurub ah ayaa wargeyska u sheegay in godadka dhulka hoostiisa laga qoday ay u egyihiin bakhaaro lagu kaydiyo rasaasta ama haamo shidaal waxaanu yidhi boholahan dhulka hoostiisa laga qoday ee saldhigga ku yaal waxay u egyihiin xarumo lagu kaydiyo rasaasta ama haamo shidaal waxaa kale oo ilahan amni ee la hadlay wargeysku uu intaasi raaciyey in sawiradu ay sidoo kale muujinayaan in godadka lagu riday konteenaro dabadeedna dib loo aasay wargeysku waxaa kale oo uu xusay in kooxo ka tirsan africom taliska milatariga maraykanka ee afrika ay booqashooyin dhowr ah ku tageen berbera si ay u kormeeraan kaabayaasha milatari ee saldhigga badda ee imaaraadku uu wado dhismihiisa saldhiggan ayaa warbixintu carabowday inuu awood u leeyahay qaabilaadda maraakiibta dagaalka ee maraykanka iyadoo ilo amni oo wargeyska la hadlay ay sheegeen in saraakiil ka tirsan ciidamada maraykanka ay marar kala duwan halkaasi u aadeen howlo tababar iyo iskaashi warbixintan ayaa ka markhaati kacaysa xogtii uu dhowr bilood ka hor shaaciyey amiirka guud ee xarakada al-shabaab sheekh abuu cubayda isagoo daaha ka fayday in maraykanka iyo yuhuudda ay saldhig milatari ka dhisayaan magaalada berbera waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mida mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa jamaacada nusratul islaam wal muslimiin oo go'doomisay ciidamo ruusha dagaallo culus ayaa weli si xiriir ah maalintii saddexaad uga socda dalka maali kadib markii weeraro isku dubaridan oo wejiga labaad ah ay bilaabeen jamaacada nusratul islaam wal muslimiin iyo kooxda ay gacansaar kala leeyihiin ee asawaad sida la soo wariyey weeraro culus ayaa ka socda saldhigga ruushka ee degmada anefis ee gobolka kiidaal ee waqooyiga maali halkaasoo dagaal baani uu ku dhex marayo ciidamada dabadhilifka maali iyo kuwa ruushka oo isku dhinaca iyo isbahaysiga jihaadiyiinta iyo kooxda asawaadka ilawareedyo laga helay dhinaca dagaalyahanada ayaa sheegaya in dab weyni uu qabsaday bakhaarka hubka iyo rasaasta ee xeradaasi iyo qaar ka mida gaadiidka ruushka halka ilo kale ay tibaaxayaan in askar ka tirsanaa ciidanka maali ay isdhiibayaan ciidamada dowladda maali iyo kuwa ruushka ee loogu yeero africa kors ayaa la sheegay in iskacaabinta weerarkan ay u adeegsadeen diyaaradahan duuliyaha lahayn ee loogu yeero shaahid balse dagaalyahanada ayaa sheegay in mid ka mid a diyaaradahaasi ay soo rideen waxaa kale oo jira kolanyo gurmad u ahaa ciidamada ruushka iyo kuwa maali oo ka soo baxay magaalada gaw oo jihaadiyiintu ay u dhigeen weerar dhabagal ah waxaana lagu sanduleeyey oo ay dib ugu firxadeen magaaladii ay ka yimaadeen ee gaw waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan oo ka mid a mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa sarkaal ka tirsan kenya oo lagu eedeeyey in wiilkiisa uu ku dilay magaalada wajeer magaalada wajeer ee dhulka nf d oo ku hoos jira gubaysiga dowladda kenya waxaa laga soo tabinayaa fal dil ah oo lagu eedeeyey in uu geystay sarkaal ka tirsan xukuumadda nairobi dilka ayaa waxaa loo geystay canug yar oo saddex sano jir ah waxaana lagu eedeeyey inuu ka dambeeyey aabbihiis oo lagu magacaabo ibraahim jimcaale axmed sarkaalka ayaa ka mid ah kuwa ilaalada xabsiyada ee magaalada wajeer waxaana hadda ku socdaa baaritaan sida ay sheegeen ciidamada booliiska kenya cabdiwahaab xubintiina caawo waa inaga inta الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka maxaad ka taqaanaa magaalo oomane ka soo bilaabatay oo ka tirsan wilaayada shabeellaha dhexe haddana dadkeedu ay barwaaqo dhex muquuranayaan faysal mahad soomaali oo deegaanadaas ku sugan
بعطائنا نعلي شموس البشائر سنعطي ونبذل لله ونسعى ونعمل لله سنعطي ونبذل ونسعى ونعمل لله
بسم الله الرحمن الرحيم xilliga iminka aan dhaqaaqi rabo waa salaada subax kadib safarkayga maanta wuxuu ku aadan yahay degmada biyacadde oo sidaan hore idinkugu ballanqaadnay aannu ka soo gudbin doonno taariikhda magaalada ay leedahay suuq toddobaadla ah oo maalinkan oo jimco ah oo kale ay leedahay iyo sheekooyin badan oo xiise leh oo magaalada ka jira فبالروح سنفدي حمانا وللدين شباب يلبي أواه يا شمس الأمجاد سلمجادي فتشرقي من بعد الرقاد فبالروح سنفدي حمانا
وللدين شباب waxaan geli doonaa safar aan sidaa u dheereen qiyaastii wax ka yar labaatan kilomitir waxaan sii socon doonaa qiyaastii muddo konton daqiiqo ah ama ugu badnaan hal saac waxaan rabnaa inaan ka gaarsiinno inta uusan suuqa horteen furmin ceryaamo khafiif ah ayaa dul hoganaysa dhulkan beeraha u badan ee aan sii marayno halka waddooyinka carradooduna isu beddelayaan midibo kala duwan sida carrada gaduudan midda cad iyo midda madow ee dhoobad ah soomaaliya waa dal ay magaalo walba leedahay sheeko u gaar ah qaar waxaa lagu xasuustaa boqortooyooyinkii hore u soo maamulay qaarna dekado qadiimi ah iyo taariikho kale laakiin waxaa jira magaalooyin aan lagu aqoon dhismayaal dhaadheer ama taalooyin taariikhi ah balse lagu xasuusto hal ceel oo beddelay nolosha kumannaan qof magaaladaasi waa midda aan ku sii wajahanahay ee degmada biyacadde
سنعطي ونبذل لله ونسعى ونعمل لله سنعطي ونبذل ونسعى ونعمل
biya cadde waa degmo ka tirsan wilaayadan shabeellada dhexe waxay qiyaastii afartan kilomitir dhanka koonfur galbeed ka xigtaa magaalada jowhar ee xarun goboleedka shabeellada dhexe dhanka galbeedna qiyaastii soddon kilomitir ayay u jirtaa degmada mahadaay boqolaal gaadiid ah ayaa toddobaad kasta isaga kala goosha waddooyinka magaaladan soo gala iyo kuwa ka baxa ganacsataduna waxay ka soo safraan gobolka intiisa kale iyo gobollada dariska ah wax soo saarka miyiga ayaa halkan soo gala badeecooyinkan halkan ayay uga sii gudbaan magaalooyinka kale laakiin biya cadde mar walba sidaan ma ahayn tobannaan sana ka hor inta magaca biya cadde la aqoon deegaankan waxaa loogu yeeri jiray doon qalaanqal magac maanta dad badan oo jiilka cusub ah aysan xitaa maqal xilligaasi halkan ma jirin magaalo ma jirin suuq ma jirin koronto waxbarasho ma jirin degsiimo rasmi ah waxaa jiray oo keliya waxay ahaayeen oomane roobyari iyo dad mar waliba u guura meel kale sabab keliya darteed waa biyola'aan nolosha deegaanka waxay ku xirnayd roobka haddii uu roobku do'o waxa walba way noolaan jireen haddii roobku baaqdana dadku waxay qaadi jireen aqalladooda iyo ubadkooda waxay la guuri jireen xoolahooda waxayna raadin jireen meel ay biyo ka helaan halka ugu sakaysa waa webiga shabeelle halka xigtana waa degmada ceelbaraf oo qiyaastii safar labaatan kilomitir ah ayay u geli jireen si ay u helaan biyo ay cabaan doonqalaanqal waxay ahayd meel lagu hakado laakiin aan lagu waarin mar kasta oo ay taariikhdu isbaddasho waxay leedahay hal dhacdo oo wax walba roga dhacdadaasi waxay timid kun sagaal boqol afartan iyo shantii sannadkaas deegaanka waxaa laga hirgeliyey ceelbiyoodkii ugu horeeyey ceelkaasina ma ahayn mashruuc keliya wuxuu ahaa bilow cusub maalintii biyuhu ka soo burqadeen dhulkana waxaa isla maalintaasi isbeddelay rajadii dadka qoysaskii guurguurayay waxay bilaabeen inay degaan xoolihii waxay heleen meel joogto ah oo ay biyo ka cabaan beerihii ayaa si tartiiba dadkii ay xoog iyo xeeladba ugu heleen ganacsiguna wuxuu helay saldhig hal ceel ayaa beddelay taariikhda oo dhan bilowgeedu meel oon looga kala guuray aheyd meel oon looga kala guuray ay eeday rag culamaaha yimiday oo martiqaad raba meesha hadda ceelku hadda ka mudan yahay doonqalaanqalaa la dhihi jiray sidaas awgeed culummadii waa lagu martiqaaday waxaa leehi beledkan biila'aana looga guuray inta dambena waa guure waxaan rabnaa inaanu ducaysiin waa duceeyeen walaxaan sii badnayn oon dheerayn riigaa yimid ceelkiyaa la qoday ceelkii motoor oo waxuu lahay sida lay sheega dhookac dhookacahoo ay saas u dhookacdhookac leh haa anigu sooma gaari laakiin taariikhaan saasaan ku haaya xilligaas talyaan ayaa joogay gumaystaa joogay ceelkaasu marka maalintaas dhacay meel doon doon waxaa laydhaha meelaan xoole ay degi jiraana laydhaha oon biyuhu oyan gelin ay degaan oo dhulku waa caag iyo doon doonqalaanqal waxaa laydhaha meel xooluhu degaan waay ruuman waay dhulka biyuhu qabtaanna dhul caagahaa la yidhaha biyaha ku hoora dhulku saasuu kala yahay waa geed magaciis dhulkayna ka baxa
maanta markaad dhex socoto waddooyinka degmadan biya cadde way adag tahay inaad qiyaasto in magaaladan mar ay ahayd meel ay dadku ka cararaan sababtoo ah hadda waxay noqotay meel ay dadka u yimaadaan si ay ugu ganacsadaan si ay wax uga bartaan si nolol ugu samaystaan laakiin inta aan magaaladan ay noqon xarun ganacsi waxay marka hore noqotay astaan taariikheed taariikh aysan dadka deegaanka weligood iloobi doonin haddan waxaan haysanaa ceel ee maaragtay noo baqay oo riigahay oo nin ismaaca daawo la yidhaha uu soo bajiyey runtii waa lagu nacfiyey aadaa lagu nacfiyo waayaa waa ceel ee maaragtay biyihiisu mac yihiin ceelhoshar ceelihii horsho ka bibeed magaalooyinkan tubooyinmaa ku jiro qof walba tubadeyray ka cabtaa waxa uu yidhi oo kaleeto masaakiintana wixii masaakiinana wax lagama qaadi karo wuuri bishii ramadaankana wuxuu yidhi waxaa waaye firi waayu ha firi uu ka dhigay ceelkaas maaragta aan ku dhaqnaa xaajacadaawoodaad la yidhaha ayuu u qodiyey gaarkiisu isaguna saasa u sadaqaystay mahadu ka gaartaan leenahay intaasaan soo marnay magaalo kasta waxay leedahay maalin ay dhalatay biya caddana dhalashadeedu ma ahayn hal maalin oo keliya waxay ahayd safar dheer oo ay dhiseen biyo dad iyo wakhti kadib ceelkii la qoday sannadkii kun sagaal boqol afartan iyo shantii qoysas badan oo muddo dheer ku noolaa nolol guurguur ah ayaa bilaabay inay degaan hareeraha ceelka markii hore waxay ahaayeen aqallo yaryar oo ka samaysan geed iyo cooshad maalmo ayaa isu beddelay bilo bilihii waxay isu beddeleen sannado degsiimadiina waxay isu beddashay bulsho bulshadiina waxay noqotay magaalo haddii ceelkii dhacay uu biyo dhalay waa la shirba waxaa la yidhi colow hartiis cubay u tiil caadiyoonna ceel ka moqda waa yaabaneen layd odogaasaa lagu halqabsadaa laydhi biyaha webigaa laga dooran jiray ama ceel baraf maha noogu dhow waa haa dhowr labaatan kilomitr waa kaa wax yar kadibna waxaa gebi ahaanba laga guuray magacii hore ee biyola'aanta ku baxay ee doonqalaanqal waxaana booska soo galay magacan cusub ee maanta ay caanka ku tahay degmadan ee biyacadde magaaladan waxay kortay iyadoo aan lahayn dahab ama shidaal hantideeda ugu weyna waxay ahayd dadka halkaa ku noolaa dadka beeraha ka shaqeeya iyo kuwa xoolaha dhaqda ganacsatada culimmada iyo qoysaskii doortay inay mustaqbalkooda ka dhistaan dhulkan laakiin sida magaalooyin badan oo soomaaliya ah biya cadde kama badbaadin dabeylihii siyaasadeed ee dalka ku dhuftay xiisadaha siyaasadeed waxay soo gaareen deegaanadan gobolka shabeellada dhexe biya cadde waxay noqotay meel si dhow ula kulantay dhacdooyinkaas sida ay xasuustaan dadka deegaanka magaaladu waxay ka mid ahayd goobihii ugu horeeyey ee laga abaabulay iskacaabintii lagaga soo horjeeday dowladdii militariga ee xilliga ka jirtay soomaaliya raashinka waa naloo beegi jira basakor ha naqato badarka qutuldaruurga ha naqdo koombees wax la yidhaah ayaa maarata naloo samay jireen ganacsi ma jireen horta intaasaan soo marnay haddii intaan soo marnay waa uu ku soo dhaqanno uun raggu waa soo dhaqanye laakiin dhibaato saa'ida anugu hay jirtay waa uun ruush wuxuu ka keenyeen waa maxamed siyaad barre alxamdulilah adiga waxaan soo galnay kacaankii iminka uu yar aqliciifiyey jabhadii koobaad nimanka bilaaban ka mid ahayna nin calaxaansha la yidhaa ayaa maalinta noo yimid oo maarata abgaalow wuxuu yidhi aadaan uga xumaannay maalinkaasaan jabhadayn bilownay ninku hadduu ku cariisho maaragta waa loo jabhadayaha moogta jabhadaynaan bilownay markii ay dagaalladu bilowdeen waxay beddeleen noloshii magaalada qoysas badan ayaa ka tegay guryahoodii ganacsigii wuu istaagay beerihii waa laga fogaaday suuqyadii way xirmeen cabsi ayaa beddeshay rajadii ay dadka ku dhisanayeen magaaladooda colaadahan waxay gaareen heer ay biyacadde wajahdo burbur lixaad leh sida ay dadka deegaanku xusaan qaybo badan oo magaalada ah ayaa dab la qabadsiiyey saamayntaas kuma ekaan biyacadde oo keliya waxay gaartay deegaano kale oo ay ka mid yihiin miir taqwo iyo ceel baraf muddo gaaban gudaheedna magaalooyin ay dadku ku dhiseen sannado badan waxay noqdeen meel ay ka muuqdaan raadadka colaadda maxamed siyaad barre waa carooday hadduu caroodo waana wada majaxaabshay adiga waa kaa xoog badanaha timid dadka in dhinac laga maro mir taqwa la gubo ceelbaraf la gubo biyocadda la gubaa timid caraa ka sii siyaada
markii ay xaaladdu degtay waxay bilaabeen dadka halkan ku nool halganka leh halgan aan lagu dagaalamayn rasaas balse lagu dhisayo bulsho dadkii qaxay ayaa dib u soo laabtay qoysasku waxay dib u dhiseen guryahoodii ganacsataduna waxay fureen goobahoodii ganacsi beeralayduna mar kale ayay dusha saareen qalabkooda si ay dhulka u qotaan si loo fahmo sababta biya cadde maanta u tahay xarun dhaqaale oo ka soo kabanaysa wixii soo maray isla markaana soo jiidata kumannaan qof waa inaan gudaha u galnaa wadnaha magaalada
soo fadhiisna kan waa hanahayadaahina ayadkan waa daawi waxaan dalbadaa hilib daawo ah oo muuqtahay awood fara badan laga helaayo hilib jineedba iyo mid caafimaadoo kalo fara badan ta allah marka wareegudin horta aan cuno marka cuno kadib warayso maantaoo kale ay leedahay ee maalinka jimcaha
سنعطي ونبذل ونسعى ونعمل
ببشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
hagaaga dhegaystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka markan iyo wilaayada mudug wilaayada islaamiga ah ee mudug iyo waxgaradka wilaayada gobolka ayaa kulan soo gabagabaystay kulankan ayaa ahaa mid u dhexeeyey odayaasha dhaqanka iyo maamulka wilaayada islaamiga ah ee mudug kaas oo ku soo idlaaday magaalada jowleh ee wilaayadaasi waxaana kulankaasi lagu gorfeeyey qodobo muhiim ah ugu dambayn waxaa laisla meel dhigay dhammaan wixii la isla jexjeexay lagana soo saaray bayaan ay ku midaysan yihiin labada dhinac ee waxgaradka iyo mas-uuliyiinta wilaayadaasi waxaana laga akhriyey munaasabadii gabagabada bismillaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri dunya wadiin sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wa asxaabihi waman tabicahum biixsaan ila yowmidiin wabacd intaa kadib shir wada jir ah oo u dhexeeyey odayaasha walaayada mudug iyo maamulka walaayada mudug oo socday muddo hal maalin ah waxaa ka soo baxay qodobadan hoos ku xusan lamber kow in la cambaareeyo maamulku sheega gobollada waqooyi galbeed murtad ciro oo ka furtay qudus safaarad sida uu sheegay waan cambaaraynaynaa waana waxa waaye waana ka soo horjeednaa haddaan nahay odayaasha ku dhaqanka shareecada islaamka ee walaayada mudug labo midnimada muslimiinta si guud iyo si gaara in loo midnimadaas loo xoojiyo ayaan qodobka labaad ku cadaynaynaa haddaan nahay odayaasha gobolka mudug ee ku dhaqanka shareecada islaamka saddex dhowritaanka walaalnimada iyo deris wanaagga si guud inaan iyadana u dadaalno ayaan ka soo saarnay afar soo dhoweynta iyo garab istaagga dadka abaartu keentay ee soo dega gobolka mudug in la soo dhoweeyo si walaalnimo leh oo naxariis leh ayaan qodobkaasna ku qaadannay shan in looga digo doorasho kusheegga gaalnimada ah heer federaal iyo heer gobolba ayaan ayadana ka digaynaa dadka uga digaynaa muslimiinta inaan lagu kalsoomin lix daroogada in lala dagaalamo si wada jir ah odayaasha iyo walaayada inay gacan bira ku qabtaan dadka daroogada isticmaala toddobo xaalufinta dhirta iyo bey-ada ayadana in laga hortago oon dhulka la xaalufin waa qodobka toddobaad ee aan ku heshiinay odayaasha ku dhaqanka shareecada islaamka iyo walaayada maamulka ku dhaqanka shareecada islaamka gobolka mudug annagoo ka kooban siddeed in toobada loogu geero dadka ridoobay ee ka dhashay qabaa'ilada halkan odayaashooda ay fadhiyaan ee walaayada mudug sagaal in la diyaariyo guddi wada jir ah nuqbo iyo walaayo ka kooban oo soo wacyigeliya dhammaan dadka abaartu keentay iyo kuwii hore u deganaa soo mara deegaamada oo wacyigelin ku soo sameeya sagaalkaas qodob ayaan ku heshiinay kana soo saarnay baaqa bayaanka odayaasha maanta halkan ku kulmay ee muddo calaliyey shirka iyo wixii looga hadli lahaa sagaalkaas qodobaan ka soo saarnay waxaan leenahay wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaasi kadib waxaa kulankii u dhexeeyey waxgaradka iyo maamulka wilaayadda islaamiga ah ee mudug ka hadlay qaar ka mid ah waxgaradkii kulankaasi goobjoogga ka ahaa bismi illaahi raxmaan iraxiim alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin alle subxaana watacaala towfiiqda hayna waafajiyo ani waxaan rabaa inaanu maaragtay soo kookoobo haddii ilaahay idmo qodobkayga koobaad horta kow waxaan ku qanacsanahay waxna kasoo qorsheeyey oon wax uga soo heshiiyey bayaankii uu akhriyey walaalkay cabdiraxiim bacdow bayaankaas ayaa ka soo baxay waanan ku qanacsanayn innagoo isku mid ahaanan soo qornay kow qodobka labaad waa ciro oo caasimaddii islaamka ee saddexaad yidhi waa caasimaddii yuhuudda arrinkaas wuuna gilgilay quluubteennana wuu gilgilay ilaah uuna dhimirkeenna wax u dhibin maskaxdeenna waxbuu u dhimay ciro waa gaal ilaahay ka furtay oo ilaahay iyo rasuulkiisiiba beeniyey waxaad og tihiin soomaaliyey inuu yidhi magaalada qudus waxaan u aqaanaa caasimadda yuhuudda asalna haddaad dawaaqiidda fiirido marka la leeyahay safaarad baa la furaa waxaa laga furaa caasimadda gobolka lagama furo degmooyinkana lagama furo caasimaddaa laga furaa caasimaddii yuhuudda waxaan u aqaanaa buu yidhi qudus isagana waxaa lagula heshiiyey waan ku aqoonsanaynaaha caasimadda adna inta u aqoonso uu aqbaliy wuxuu kaloo heshiis ku galay in uu ka dhigo saldhigga bariga dhexe magaalada la yidhaahdo berbera waxaana loo sheegay oo lasoo xaqiijiyey berbere in saldhig laga sameeyey qof kastooo muslinahow ama afrikaan ahaaw ama carab ahaaw ama cijab ahaaw waxaan leenahay waa wareey war soo ordoy cadow baa yimid saabaan af cad ku leenahay war soo ordooy cadow baa yimid asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaa meeshaan isugu yimid wilaayada iyo odayaasha ku dhaqanka shareecada islaamka oo isla walaayada mudug waxaa laga shiray oo laga tashaday laga falanqeeyey wax badan lasoo ruugay wixii lasoo ruugay waxaa ka soo baxay bayaanka la akhriyey bayaankaas baana soo saarnay haddaan nahay wilaayadeenna iyo odayaasha dhaqanka marka koowaad waxaan u mahad celinaynaa alla subxaanahu watacaala ka bacdina waxaan cambaaraynaynaa ninka la yidhaha murtad ciro oo yidhi safaarad waxaan ka furtay baytulmaqdes masjidkii muslimiinta oo qudus ayaanu safaarad ka furtay yuhuudi leedahay ninka yidhi mar koobaad cambaaraynayna horta waxaan leenaha lacnad ilaahay kugu dhacdo mana kuu furaa doonto insha allahu tacaala dhibaato badanaa kala kulmi doonta adduunka iyo aakhira labadaba daadan ilaahay uga tooba keenin oodan ka soo laaban waxaan leenahay qudus yuhuudi iskama laha safaaradna kama sii karto ciro iyo wixii ku hadaf ah waxaan leenahay waa dal muslimiin ay leeyihiin dadka muslimiinta unbaa shirka ku ah qof kale shaqo kuma laha ciddii joogtaana waa nin guri ninkii ka lahay ka maqan yahay ninku hoyanayoo kale la mid ta waxaan leenahay awooddeenna annagoo ilaahay kaashanayna subxaanahu watacaala ayaan waxaan rabnaa inaan ku joojino warka ciro iyo ku heshiiyeen ninka la yidhaahdo netanyaah waa baadil waa dulmi waa waxaan qof muslimoo damiir ama wax yaroo islaamnimo islaamnimada ku jirta uusan aqbali karin waxaan leenahay ilaahi subxaanahu watacaala wuxuuna siiyey muslimiintuu siiyey baytulmaqdes gaalkaasina ma bixi mana degi karo kan gaalkan kale murtadkaana ma safaradkan fura karo waxaan leenahay ciro intaan gacmaha muslimiinta ku gaarin ka laabo waxaad samayday ilaahayna u toobakeen subxaana wa tacaala haddaad diiddo waxaad la kulmi doontaa wixii rag kaa horreeyay la kulmeen insha allahu tacaala markan waxaad ku soo dhowaataan shirib ka hadlaya kulankii dhex maray odayaasha dhaqanka iyo mas-uuliyiinta wilaayada mudug deelku taal afarwaal xaato deelku taal afar kaaleento yaan la deyn afar kaaleeto yaan la deyn sidaan u ballannaba ha loo diigo dadweynaha ha loo diigo danaha caama ayaan la deyn danaha caama ayaan la deyn danaha caama ayaan la deyn dadkay diisho sidaan hore ugu ballannaba daroogaadu dadkay diisho duurka lagaala ayaan la deyn shoo duurka lagaala ayaan la deyn shoo duurka lagaala ayaan la deyn yaan la deyn dadka dhirtaa lugu diro dabar jaaraayo yaan la deyn rooho dabar jaaraayo yaan la deyn dabar jaaraayo yaan la deyn
ugu dambayn waxaa munaasabadda soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ah ee mudug sheekh xasan abuuxamsa قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان الحمد لله رب العالمين نأهيسيين أبوري مسلمين نقدقي نوافجيي هدنا إنا نغن شغالة ديميد نسو قارسي مانتي أو إلهي كتاب كيسو أو تلينيو ثم وانا مهد علينا وحقرتك نقبضة رير مدوب ee maantay aragti wadaagga ku lahaa howlkan kulankii runtii aad loogu lafaguray arrimo badan oo maanta taagan ilaahayna waxaan weydiisanaynaa go'aamadii ka soo baxay oo aragti wadaaggii halkaa lagu yeeshay ka soo baxay inay noqdaan kuwo miro dhala jasaakum allah khayran baaraka allah fiikum waxaan soo dhoweynaynaa hunayadaynaa bayaankii walaalku noo akhriyey waxaana leenahay insha allahu tacaalaa barbarkay ka baxdaa waa bakayla galeen ballankaas aan galnay iyo qodobadaas aan qorannay insha allahu tacaalaa fulintooda inaysan naga qabyoobin oo nin walba doorka uu ku leeyaha ka qaato taana waa dardaarmi lahaa ikhwaani jasaakum allahu khayran dee bayaankay ku qoreedoo hadda ragguna waa ka soo hadleen warku badi wax kuma lahan aniga waxaan rabaa insha allahu tacaalaa laba qodob saddex qodob inaan yaro dul istaago qodobka koowaad wuxuu yahay nimayo maantay waxaa socdo dagaal u dhexeeyo masjidka iyo kiniisadda dagaal u dhexeeyo kitaabka iyo baybalka dagaal u dhexeeya muslim iyo gaal gaaladu way bir tumanaysaa dadaal badanay bixisay juhdan badanay bixisay masaajid badanay kiniisada u beddeshay waxay ka faa'iidaystay muslimkiioo daciifay meelaha qaarna boqortooyooyin nacasiinah lagu salliday waxaan leenahay marka midnimada muslimiintu waa muqadas si guud marka annagu aan iska bilowno dadkeenna hadda ku nool walaayada mudug ee marna soomaali ah marna muslimiin ah horta annagu aan iska bilowno waxaan dardaarmayaa isku duubni annagu waxaan haysannaa ku dhaqanka shareecada islaamka maxkamaddiiaa talinayso oo taagan waxaa taagan alamru bilmacruuf wanahyi cani ilmunkar waxaa taagan dacwadii oo jaanibiyo kala duwan leh waxaan leeyahay marka nicmadaas ilaahayna siiyey aanna ku shukrinno aanna dareenno waxaan ugu yeeraa marka bulshada deggan mudug isku duubni taa waa dardaarmi lahaa qodobka kale waxaan leeyahay si guud muslimna waa hurdaa ka kac muslimna waa hurday ka kac baytulmaqdis maantay yuhuud looma aqoonsadeen hadduu muslim soo jeedo ee muslimka iyo jiifkiisa yay ku timid in maantay ma og tahay gaalo ay sidaas u kibirto allahna wuxuu leeyahy tabaaraka wa tacaala walaa yasaaluuna yuqaatiluunakum xataa yarduukum can diinikum in istadaacuu inkama raalli noqonayaan yuhuud iyo nasaaro inkama raalli noqonayaan ilaa ma og tahay aad uga raalli noqotaan waxa ayagu ay diin ka dhigteen ama ay inka celiyaan diintiinna macaan oo inku qanciyaan waxooda lalabka ah oo ayagu ay qorqorteen ilaa labadaas laga helo inay diintiinna inka celiyaan iyo inay inku qanciyaan ayagu waxa ay maogtahay ay samaysteen gaala inkama dhaafayso dagaal inkama dhaafayso xataa yarduukum can diinikum insha allahu tacaala marka gaal iyo muslim cidda aaminsan in mucaamilo wanaagsan ka dhexayso waxaan leenahay aayaadka qur-aanka ah iyo axaadiista rasuulka caleyhi salaatu wasalaam dib ha ugu laabato gaalo habeen inaad noolaato ma rabto hal habeenoo qura adoo muslim baa inaad noolaato ma rabto asal ha ku daalin gaala ay aqoonsaday iyo gaalaa waxay kala dhexeeyaan iyo waa isku fiicannahay iyo waxyaabaha nuucaasa qofku hadlaaya haddaad aragto muslimnimada uu sheeganaayo ousan fahmin waxa ay tahay gaalna ma fahmin wuxuu yahay adduunka marka maantay waxa ka socdaahe waa dagaalka noocaasoo aan soo sheegnay cid kastoo miir qabtoo caqli u saaxiibana waa fahamsantah maantay mudug waxaa ka socdo iyo galguduud nimankaa magaca la baxay la yidhaha galmudug waxaa ka socda dooras isku sheeg wax la yidhaah oo ay wadaan kuwa federaalka isku sheegay iyo kuwa isku sheegay ma garanaysaa galmudug isku sheegay ay wadaan ololihiisii hadda socdo waxaan leenahay marka yaan lagu kadsoomin war adigoo maantay saakay muslimnimo la soo kacay ha ku galbaysanin gaalnimo adiga oo muslimnimo ku soo hoydana ha ku waabariisanin gaalnimo waman lam yaxkum bimaa ansala allahu fa ulaa'ika hum ulkaafiruun qur-aanka waad aragteen humulfaasiquun humuldaalimuun inta ku jirta waad aragteen war niman yahow cidda xukunto ama maamusho waxaan islaamka ahayn islaamku bannaankuu mariyey naga mid maahan annaguna kama mid nihin war wax meeshaa ka socdo miyaan annagu wax ku leenah miyaa islaamku wax ku leeyah waxba kuma lihin islaamku waxba kuma laha waa dastuurkii shibron oo qoray lixdankii ninkii gaalkii yuhuudiga ahaa oo dhalashada talyaaniga haystay kiiyoo lasii carragediyey waaye carragedis ma la yaqaan kiiyoo xoogo la basdiyey oo lasii furfuray waaye wixiiyaa weli meesha yaallo waxani marka ma ahan islaam shaqo kuma lahan soomaalina shaqo kuma laha dhaqan soomaaliyeedna shaqo kuma lahan dhaqan islaamna shaqo kuma lahan wax annaga aan leenahay ma aha waxaas waxa nuucaasa marka war nin walboo muslimnimo ay ku dambaysow ama rajal how raadkaa ka leexo nimankaa waxba nagama dhexeeyaan beri baan kale nahay waxba nagama dhexeeyaan ha laga fogaado waxaan rabaa inaan tilmaamo qolyooyinkan mubadiriinta ah ee maalhallayska ah ee naftooda baabi'iyey wax badanna waa sheegnay naftooda baabi'iyey ee maalkooda baabi'iyey ee daroogadu ay degtay noocyada kala duwan leh waxaan leenahay maanta dadka ugu mudan inaan u gurmanno waa ayaga aan u gurman dadkaa ha loo gurmado war nin walbow ninka aad taqaanood ama ehelka ku ah ama nabadoonka ka tahay ama qaraabada kulaha gacanta qabo war dadkaa hala badbaadiyo kuwa geedaha jaraya waxaan u aqoonsanaynaa inaanaan ahayn dad wax wada leh ee inta aan wax wada leenahayow ummaddaa gacmaha la qabto horay baan uga ballannay wax badan baa horay u jiray laakiin yacyac waa soo dhaaftay oo haddee dhego wax maqlaba lama hayo dadkaa marka ayagana ha loo gurmado oo gacmaha hala qabto insha allahu tacaalaa dadkaa muslimiinta ah ee ama galguduud ka yimid ama mudug ka yimid qaybaha abaarta ku dhacda ka yimid dadkaa reer mudug ee ilaahay barwaaqada siiyey ee lagu soo guuray waxaan leenahay walaalihiinna soo dhoweeya horta kow nimcada ilaahay inin siiya ku shukriya walaalihiinnana soo dhoweeya baraagaha u fura bacaha u fura baagaga u fura waxa weeyaan waxa maanta aad haysiinoo gacantiinna ku jiro wax la wada leeyaha ha noqdeen xadiiskii rasuulka xusiista caleyhi salaatu wasalaam debka iyo daaqa iyo biyaha muslimiintu waa wada leeyihiin dadkaa marka muslimiinta ah ee abaartu soo barakicisay waxa weeyaan ayagana imtixaan bay ku tahay adinkana imtixaan bay ku tahay nimcada aad hesheena imtixaan ku ah ayagana abaarta ku dhacday iyo barako imtixaan buu ku yahay waad aragteen xoolaha dadkaani wataan nooca ay yihiin waad aragteen adinkuna sida waxaan kugu yaalin waad aragteen sidaas darteeda marka ilaahay nicmadiisa ha lagu shukriyo aan isugu gurman oon isugu kaalmayno khayr iyo wanaag dadkaa ha la soo dhoweeyo raggaa guddiga ehe meesha laga magacaabay ee shanta xibnood ah ayagana waxaan leenahay insha allahu tacaala allah inin fududeeyo wacyigelinta iyo ma ogtahay wakhtiga aad bixinaysaan ood ku bixinaysaan wacyigelinta iyo baraarujinta ninka horuu joogay iyo ma ogtahay nicmada ilaahay siiyey in la xusiisiiyo iyo ninka yimiday oo la sabarsiiyo lana soo dhoweeyo waxaan inin leenahay jazaakum allahu khayran allah inin soo fududeeyo annaguna wixii suurtagal ah intii tabarteenna ah waa dadaalaynaa insha allahu tacaala wax baahiyaadka ahee muuqdo inaan ka qayb qaadanno weliba qaybta ugu fiican qaadanno insha allahu tacaala annaguna diyaaraan u nahay dadkaa marka waxaan leenahay hala soo dhoweeyo amnigooda ha lagala shaqeeyo jazaakum allahu khayran qodobkan kale ee dhigayo dadka annaga naga dhashay nugu abtirka ah diinxumadu ku dhacday ma og tahay ayagoo hooyooyinkii dhalay aabbayaashii dhala muslimnimo ay ku dhaleen oy muslimiin ahaayeen ayagu diintooda ka laabtay toobadaan ugu yeeraynaa odayaashoodana horena waan ugu dirnay haddana mar kalean ugu diraynaa kama daalayno aqbalka ilaah baa iska leh laakiin annaga isku daygaan leennahay waa soo dhowaynaynaa cafis baan u fidaynaa markhaati baan ka noqonaynaa toobadiisana markhaatiyaan ka noqonaynaa allah ka aqbalaan leennahay ciddii ilaahay oo cadowgaas ka soo saaro jasaakum allahu khayran baarak allahu fiikum asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka caawa oo habeen talaado ah waa naga intaas allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan noo suurtageliyey in barnaamijkan aan si fudud idinkugu soo gudbinno idinkuna ha aad sisan ku dhegaysataan inta aan barnaamij midka la mid haddii mar kale ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا